bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وaصxaabih aجmaciin ama bعd qala اlimam abu cabdالرaحman النasائي raximah اllah tacalى baabu اtikhadi اlqburi masaajid baabu bayaani xukmi اtikhadi اlqubuuri qubuuraha ka yeelashadooda masaajida laga yeesho xukunka kusoo arooray cadayntiisii ayuu u baab yahay wbilisnaadi qaala akbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafsin اlfallaas qaala xadaanaa khalid bnu اlxaariث qaala xadaanaa shucbaة can qataadata can saciid bn اlmusayb can caaishaةa radia allahu canha can الnabiy sal l slama qaal lacana allahu allah lacnado qowman qolo ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim ambiyadooda qubuurtoodii ka dhigtay masaajida meel lagu tukado marka lacnadu waxay keenaysaa markaa xaaraan inay tahay oo aynan bannaanayn itikhaadu lqubuuri masaajid xukunkii marka meeshaas ayuu ku caddeeyey macnaha laakiin itikhaadu lqubuuri masaajid maxaa laga wadaa macnaheeda yacnii marka lasoo koobo macnaheedu waxay tahay in lagu agdukado qubuuraha oo salaad lala aado qubuurihii agtooda iyo in xaggooda loo jeesto oo qubuurihii salaad iyo loogu jeesto tacdiim iyo weyneyn aysa lahayn oo sidii in la dawaafo la masaxdo ducada iyo marka la ducaysanayo iyaga xaggooda loola jeesto ducadii walow ilaahayba hala barya haddii la doone laakiin loola jeesto qiblada inta laga jeesto xaggaa loo jeestoo kale waxyaabahaas oo dhan waxay soo gelayaan min macaani ittikhaadi alqubuuri masaajid alimaamu nawowi kitaab uu leeyahay ru-uusu lmasaa'il la yiraahdo ayuu wuxuu sheegay wuxuu tilmaamay kitaabka ru-uusu lmasaa'il oo ku tilmaamay can abilxasan moxamed bni marsuuq azacfaraaniy wa kaana min fuqahaa'i almuxaqiqiin ayuu ka mid ahaa buu yidhi imaamu nawowi wuxuu yidhi walaa yusallaa ila alqabri walaa cindahu qabriga xaggiisa looma dukado agtiisana laguma dukado tabarukan bihi wa icdaaman lahu isagoo la barakaysanayoo la weyneynayo wa qowluhu sala allahu calayhi wasalama nebigu uu yidhi laa tajlisuu cala alqubuuri wlaa tusaluu ilayha fainamaa halakat banuu israa'iila liannahum ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid xadiidkaasuu keenay marka ayb marka maxalushaahidku waxay tahay in qubuurihii xaggooda loo dukado agteeda lagu tukado salaad loola qasdo qubuuraha agtooda iyadoo tabarug iyo tacdiim uu ku jiro in ay tahay min macaani ittikhaadi اlqubuuri masaajid waayo xadiidkiibauba keenayba ayb sidoo kale waxaa ka mida min ittikhaadi اlqubuuri masaajid waxaa ka mida tamasuxa in laysku masmasaxo yani la dawaafo oo waxyaabaha iyaguna waxay ka mid tahay masaajidii iyo meelihii lagu dukanayo qubuurihii laga dhex dhiso ama laga yeelo ibnu xajar ilhaytami zawaajirka wuxuu yidhi waاtikhaadu اlqubuuri masjida macnaahu alsalaatu calayhi wa ilayhi qubuuraha masjid laga dhigta macnaheedu waxay tahay in lagu agdukado xaggeeda xaggii qabriga xaggiisana loo jeesto ibnu xajar ilhaytami saasuu yidhi fatxulbaariga ibnu xajar wuxuu yidhi markii uu ka hadlayay nebiga fii aakhiri xayaatihi intuunan dhimanin oo xanuunsanaa ayuu xadiidkan lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid uu sheegay markaasuu ibnu xajar wuxuu yidhi wakaanahu sala allahu calayhi wasalam waaba nebiga isaga oo calima ogaaday annahu murtaxilun min dalika almarad jiradaasba in adduunyada uu uga tegaayo ayuu ogaaday inuu ogaaday baad moodaa fakhaafa wuxuu ka cabsaday an yucadama qabruhu qabrigiisa in la weyneeyo kamaa facala man madaa dadkii hore siday sameeyeen oo kale lagu weyneeyo soomaaha qabriga nebiga inuusan macno lahayn ma laga wado macno waa leeyahay laakiin tacdiim oo sida yahuudda ay u weyneeyeen ambiyadooda qubuurahooda ama nasaaraduba ay dadka saalixiinta u weyneeyeen oo kale in kiisa loo weyneeyo ayuu ka baqay kamaa facala man madaa falacana alyahuuda waannasaara yahuud iyo nasaarow lacnaday ishaaratan ilaa dami man yafcalu ficlahum isagoo tilmaamayo eedeyn oo u eedeynayo qofka iyaga ficilkoodao kala sameeyo marka tacdiimka yahuudda iyo nasaaradoo kale ayuu itikaadu lqubuuri masaajid ka dhigay sababtoo ah xadiidkii lacana allahu alyahuuda waannasaara ayuu ku keenay macnahan marka min macaani itikaadi lqubuuri masaajid tacdiim aan looba baahnaynaa ka mid aba nacam saa marka u garo alimaamu dahabi isagana siyarka wuxuu ku yidhi afatakuunu qiblaة اlslaami ka qabrin wayudaafa bihi wuxuu yihi kacbadii muslimiinta ay marka qiblada u ahayd miyaa qabri la mid noqonaysa uu yihi oo la dawaafaa marka waayo kacbada iyada waa la dawaafaa ilaahay baa dadka amra in la dawaafo haddii marka kacbadii lala simo qabri oo qabrigiina lagu wareegto sida kacbada loogu wareeganayo oo kale sidaas miyaa wuxuu yidhi qiblat lislaam iyo qabri miyaa isku mid noqonayso faqad lacana rasuulu llahi sal l slama man ittakhada qabran masjidan rasuulka ilaahay waa lacnaday qofkii qabri masjid ka dhigto dawaafkiiba isagana wuxuu ka dhigay min macaani itikaadi lqubuuri masaajid oo haddii qabrigii la dawaafo masjid oo kalea laga dhigtay bal afdalu lmasaajid oo kalaaba laga dhigtay oo kacbadii ah soo ma garanin marka qofku inuu yiraahdo dawaafka qubuuruhu wax macnaa ma leh waa marna intaa laga salaama marna xaggaa laga salaama marna xagga laga salaamayo waaye iyo suuqaanood maanta kusoo wareegtoo kale waayo adoo wax raadinayo iyo suuqaan markaad ku wareegaysid adimaa cibaado ugu wareegayo danaad ugu wareegaysaa meeshaan marka dan maad ugu wareegay cibaadadaa ugu wareegay waxaas xaggee laga keena culimada muslimiinta marka waa kuwaana aqwaashooda aimadan agarkooda ama kulligood aimo shaaficiya wada wada alimaamu nawowi kasoo bilaaw oo isaga yacni imaamkaas zacfaraaniga kasoo guuriyey ibnu xajar alhaytami alfaqiih dahabi ibnu xajar iyo wagayrihim intaa hadda afartaa un baan ku gaabsaday marka macaanida itikaadi alqubuuri masaajid sidaas in qabrigan la weyneeyo ama ha lagu weyneeyo dawaaf salaad lagu agdukado ha lagu weyneeyo ama ha lagu weyneeyo tabaruk iyo tacdiim aan marka shaaricu farin baqiya waxaa soo haray qaar marka ahlu ahwaa ah ayaa waxay ku daciifiyaan axaadiidta muslim iyo bukhaari ay warinayaan lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid cabdalla alqumaari wuxuu yidhi nakaaraa ku jirta xadiidkan xaggee uga jirtaa waxay uga jirtaa buu yidhi yahuudda qatalat lambiyaa waayay kulaha dad ambiyada ilaahay dilo oo dhibo oo yacni ilaahay uu ka sheegay wayaqtuluuna alambiyaaa bigayri xaqin iyo ayaa ilaahay qur-aanka ku yidhi say qabriga ambiyadooda u weyneynayaan marka waxaaba lagu yaqaanay buu yidhi dad ambiyada laayeh marka saa darteed wuxuu yidhi marka xadiidkaas maba la dhegba ma loo dhiga oo daciif aayaddow ka hor imaanaa kulahan waxaasi marka waxaynan saxba u ahayn hadday yahuudda ambiyada qaarkood ay dileen kulligood ma wada dilin qaar ambiyada quluwi ku sameeyo ku talax tagana way jireen ama ambiyadiiba qaar ay dilaan iyo qaar ay markaa caabudaanay ka dhigeen ama ay weyneeyaanoo weyneynta darteed ay markaas qubuurtooda marka ay ag ictikaafaan ay dul dawaafaan waayo inay dilaanna waa min min min acmaali ibliis inay quluwi ku sameeyaanna waa min acmaali ibliis waay labadaba marka xaggan iyo xagganba labadaba quluwi waa laga wada helay yahuuddin wax diidaa marka taasi ma laha iyaga laftoodana marka waa yahuudda waxaa agtooda mashhuurka ah hadda laftooda kuwa jooga haddaad nabiyullaahi muusa su-aashid nabiyullaahi daawuud haddaad weydiisid ma caynayaan dad aaday u weyneynayaan iyada lafteeda haddii la yiraha isaga laftiisa waaqica adigaba ku beeninayo haddii la dhaho yahuudda hadda xaaqaamyada oo yahuudda iyo haddii hadda la warsado muuse ka warrama haddii la dhaho aaday u weyneynayaan muuse ninkii nebiga markii qisadii saxaabigii waladii istafaa muusa cala alcaalamiin sooma dhihin kii muslimka ahaana sooma dharbaaxan waladii istafaa muxameda cala alcaalamiin aawe marka qatalat lambiyaa waaye waladii istafaa muusa cala alcaalamiin muxuu u dhahaa marka wax oo yacni xaalad ama dadka qaar ka dhacday yahuudda ka mida ama waqti dhacday ama bacd alambiyaa ku dhacday wax wada caam in laga wada dhigo axaadiidta lagu diido noocaas qalab waxaa kale yidhaahdeen nasaaradu nebi oo hadda duugan maba lahaba nebiyullaahi ciisa baa nebi iyaga u ah nabi ciisena waa noolyahay see marka wanasaara loo yidhina ee riwaayada kaleoo muslima fasirayso oo lacana allahu lyahuuda wanasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim wa saalixiihim masaajida ambiyada marka saalixiintooday masaajid ka dhigteen qubuurtooda alambiyaana min baabi taqliib aa loo yidhi maadaama yahuudda iyadu ay taas ay ahayd ibnu xajar laftiisana waa uu ka jawaabaa taas ayb marka waxaa la yaab leh hadda qofka axaadiidta adnaa saas uu u daciifinayo xadiid bukhaari iyo muslim uu wariyey adnaa yani shubha ama hawadiisa ku daciifina haddana in laga dhigo caalim aada u cilmi badan oo xifdi badan oo laga dhigo labada kitaab ninkaa marka mabaaxiftiisa qofkii arka kaas iyo middan sunnada tarkiga uu ka qoray yacni waad yaabaysaa yani cilmiga la sheegaayo iyo ninkan waaba isla yaabaysaa cabdalla alqumaariga ayb wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu cabdiraxiim abu yaxyaa saaciqatu qala xadaanaa abu salamata alkhusaaciyu qaala xadaanaa leyt bnu sacdi can yaziid bni lhaad can ibni shihaabi can saciid bni lmusayab can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اlah sal l slama qaala lacana allah lyahuuda ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid qaala baabu karaahiyati اlmashyi haddana haddaad aragto meelaha qubuuraha ku yaalaan imaa masaajidyo waaweyna dhexda looga sameeya ay ku yaalaan imaa meesha u go-an oo u ah yacni mashhadka qabrigana uu ku yaalla mixraabaa loo sameeyaa haddaad masar tagto meelaha aada aragto mawlacyada yaryarka ama meelaha mashaahidda ah ee dadka waaweyn lagu siyaartoo kale waxaad arkaysaa qabrigii oo aad u dhisan oo intaas la eg qabri walbaa mixraab uu leeyahay marka agtiisa mixraab gooni oo yaraa ku yaalla maxaa loogu talagala haddaad tira waa lagu dukanaya lagu leeyahay haddaynan taas ahayn ittikhaadi lqubuuri masaajid de xadiidkan meel oo u soconaayo maba lahaba haddaynan taasba aynan ahayn meel walba oo qabri lamashhad ah uu ku yaallo mixraab yaraa ku yaallo waxaana loogu talagalay meeshaas qabrigaas agtiisa in lagu ducaysto lagu dukado ducadana lagu aqbalayaa la aaminsan yahay marka axaadiidtii in la yidhaahdo wax macnaaba ma leh waxaa ka daran qaar ayaguna dhahaayo laa tattakhiduu qabrii ciidan qamriha ku cabinina laga wadaayay leeyihin khamriha ku cabinina dadkaaned say khamri iyo ugu cabayaane xumaan ugu ag samaynayaan iyagu waxay u samaynayaanba waa weyneyni qabriga yani ha dhib yani ha hallayninina oo ha yasinina laga wadaayay leeyihin yasma ma aha tacdiimka ha ka badinina xadkiisa ha dhaafsiinina si aydnaan marka xaqa ilaahay aydnaan uga tegin saas waaye macnaha qaala baabu karaahiyati اlmashyi bayna alqubuuri fi اnnicaali sibtiyati yani socodkii karaahe nicitaanka la nacay cadayntiisii buu baab yahay bayna alqubuuri qubuuraha dhexdooda la socdo fi nnicaali sibtiyati kabaha sibtiyada lagu socdo annicaal asibtiya waxaa weeyaan waa kabaha aan dhogorta lahayn inta dhogortii iyo timihii laga rifay maqaarka un keliya ah oon wax tin ah aan lahayn wbihi qaala aqbaranaa mxamed bn cabdillahi bn mubaarak qaala xadaanaa wakiicun can اlswad bni shaybana wakana hiqata can khalid bni sumayri can bashiir bni nahiik ana bashiira bna alkhasaasiya qaala waxa uu yihi kuntu amshii maca rasuuli اllahi sal l slam nebigan la socday famara calaa qubuuri اlmuslimiina ayuu soo maray faqaala wuxuu yihi nebiga laqad sabaqa waxay ka hormareen haaulaai kuwan sharan kahiiran shar badan ay ka hormareen yani shar badan bay ka hormareen maxaa laga wadaa shayga aada ka hormarto gadaashaada aada iska marisay soo maaha yacni kuwaani shar badan ayay soo dhaafeen macnuhu marka saas waa laqad sabaqa haa-ulaa'i kuwan waxay ka hormareen sharan kahiiran shar fara badan uma mara calaa qubuuri lmushrikiin qubuurihii mushrikiinta ayuu soo maray faqaala wuxuu yidhi laqad sabaqa haa-ulaa'i kuwan waxay ka hormareen khayran kahiiran khayr badan yacnii khayr badan ayay soo dhaafeen oo aynan waxba ka qabsanin kuwaasina shar badan ayay soo dhaafeen oo aynan samaynin faxaanad minhu iltifaatatun faxaanad waxaa ka timid minhu nebiga xaggiisa waxaa timid yani waqtigeeda la gaaray iltifaatatun milicsi halmar milicsi fara-aa rajulan nin buu arkay yamshii bayna alqubuuri qubuuraha dhexdooda ku soconaya fii naclayhi labadiisa kobood faqaala waxa uu yidhi yaa saaxiba sibtiyatayni war labada kab oo aan timaha lahayn kan watow alqihimaa tuur oo kabahan iska bixi tarjamada marka imaamu nasaa-i wuxuu ka qaatay qubuuraha dhexdooda inaan lagula soconin kabaha aanaan tinta iyo dhogorta iyo aan lahayn inaan lagula soconin qubuuraha ee dhogorta iyo tinta inta laga xiiray maqaar cad iska ah ayb marka kabahaani waxaa loo jeedaa noocan keliya mase ayi nooc oo kaba ah marka qubuuraha la dhex marayo waa la siibaa akharu ahlilcilmi waxay ku tageen waxaa wanaagsan kabaha noocay ahaadaanba in layska bixiyo sibtiyateynku wax gaaro ayaga ay leeyihiin oo kuwa kale ayna lahayn ma ah ma jiraan ee ninkaas unbaa kabahaas watay un maalinkaas maahane hadduu kaba kala wada lahaay nebigu lama hadli lahayn ma aha ibnu xasmi isaga wuxuu ku tegay oo xukunkan uu ku gaar yeelay kabaha sibtiyateynka bes kuwa kale waa lagu dhex mari karaa buu yidhi wixii sibtiyatayn ana maya ayb waxaadna moodaa alimaamu nasaa-i laftiisa nowcan maa inuu saas u iilanayo waayo baabka ka dambeeya fiiri baabu tashiili fii gayri sibtiyati fududaynta la fududeeyey sibtiyada waxa aan ahayn yani kabaha noocaas oo sibtiyada qeyrkood in la sahlay oo la fududeeyey wbihi qaala ahbaranaa axmed bnu cubayd illahi اlwaraaq qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc can saciidi can qataadata can anasi radi allahu canhu ana nabiya sal slama qaala ina alcabda addoonka idaa wudica fii qabrihi qabrigiisa haddii la dhigo fawallaa canhu asxaabuhu asxaabtiisu ay ka jeestaan inahu isagu layasmacu waa maqlayaa qarca nicaalihim kabahooda shanqartooda waa maqlayaa yani markay isla markiiba ka jeestaan oy kabihii qaataan wa ilaa kaba shanqartood in la maqlo waa in la wato haddii aan la wadanino gacmaha lagu wato maba la maqlaayo shanqartood wuxuu kala baxay marka xadiidkan kabaha nicaasha caadiga ah oo aan maqaarka iyo waxaasba aan ahayn ama kuwa dhogorta lehoo sibtiyateynka aan ahayn meydka marka laga soo gadoomayo shanqartiibau maqlaa weli macnaha marka laga soo baxayo meydkiina oy kasoo gadoomayaan qubuurtii weli waa ku dhex jiraan ee hal mar ilaa kama soo boodayaan kama soo boodayaan marka inay bannaan tahay oo meeshaan ka fahmay marka wixii aan sibtiyatayn ahayn midii horena sibtiyataynku ku gaariyaan qaala baabu lmas'alati marka meydka wax maqlidiisana maxay noqon inuu laa yasmacu amwaaddu wax ma maqlaan mase ma maqlaan akharu ahlilcilmi waxay ku tegayaan inay maqlaan wixii ilaahay meelaha uu ilaahay ugu talagalay inay maqlaan meydku wax maqal waa ka suurtoobaa sida uga suurtoobana waxay tahay aahaar badan waxay tilmaamayaan assalaamu calaykum marka la yidhaha ahla diyaar khitaabkaas lala waramaayo jawaab inay bixinayaan ay sheegayaan kan oo kale xadiidkan inahu la yasmacu qarca nicaalihim kabihii shanqartoodii inay maqlayaan xadiidkii qaliibka oo nabigu sal l slam uu u dhawaaqay uu yidhi maa antum biasmaca minhum kama maqal badnidiin laakiin ma jawaabayaan marka itisaalkii adduunyada dadkii joogay iyo ayaga ka dhexeeyayaa go-aya maahane waa dhici kartaa inay wax maqlaan ayb culimada qaarna waxay leeyiin meelihii naska ku soo arooray wax maqlayaan wixii ka soo haray waa laga joogsanaa wax maqal oo mudlaqa ma loo sugaayo qaar kalena amwaadada wax ma maqlaan bay leeyihiin qaliibka iyana qisadiisu gaaray nebiga u ahayd iyo ayay dhahayaan kullina waa wada muxtamala marnaba laakiin ka dhalan mayso mayd wax waa maqlaa iyo wax ma maqla marka laga hadlaayo mayd waa ducaa loola qasdaa oo waa la tuugi karaa ka dhalan maysa yani haddii ou wax maqlo hala baryo wax kale waa iidataas waa baab baab kale yani waa maqlaa haddii aada u daliishato waa la baryi karaa waxna waa ku sii karaa xiriirna waa kula yeelan karaa wixii ilaahay qabanahayo kuu qaban karaa waxay noqonaysaa taas iyada waxaan lafdiga iyo macnaha midna aan ku jirin qaala baabu lmas'alati fi lqabri marka marmar baa isdhex galaan dadka qaarna mayd wax waa maqlaa marka uu sugo wuxuu malaynaa bis maxaa u diiday buu ku leeyahy in la baryana qaar kalena waxay ka cararayaan hadhow si aan loo dhihin maydka waa la baryi karaa si aan loo dhihin bay waxay leeyiin waxbaba maba maqlaan labadana waxaad moodaa wax islaazima maba ahan banaan qaala baabu lmas'alati fi lqabri baryadii yani su-aashii baabu lmas'alati su-aasha layse su-aalayo fi lqabri qabriga dhexdiisa laysku su-aalayo caddaynteedii buu u baab yahay yani qabrigu inay su-aal jirto wabihi qaala akhbaranaa moxamed bn cabdillahi bn lmubaarak waibraahimu bnu yacquuba bni isxaaqa qaala xadaanaa yunus bnu muxamed can shaybana can qataada qala akhbaranaa anas bnu maliki qaala qaala nabiy llahi sal l slm wuxuu yihi ina alcabda addoonka idaa wadica fii qabrihi qabrigiisa haddii la dhigo watawallaa calayhi asxaabuhu asxaabtiisana ay ka jeestaan inahu layasmacu qarca nicaalihim ayuu maqlayaa qaala fayaأtiihi waxaa u imaanaya malakaani laba malg fayuqcidaanihi way fariisinayaan fayaquulaani lahu waxay ku dhahayaan maa kunta taquulu fi hada rajul ninkan maxaad ka dhihi jirtay faama almu'minu mu'minka fayaquulu wuxuu dhahayaa ashhadu anahu cabdullaahi warasuuluhu ayaan qirayaa inuu addoon alle rasuul aan leeyahay fayuqaalu lahu undur ilaa maqcadika fiiri baa la leeyahay makaanu fadhigaaga mina naari naarta xaggeeda kaaga ahaaday qad abdalaka allahu caza wajala bihi alla wuxuu kugu bedelay maqcadan min aljanna makaanu fadhi jannada ka ahaaday buu kugu bedelay qaala nabiyu sal l slam nebigu wuxuu yihi fayaraahumaa jamiican labadaba waa arkaa kii jannada iyo kii ilaahay ka badbaadiyey oo naarta labadaba waa arkaa maxalushaahidka marka waxay tahay in layse su-aalayo waxa laysweydiinayana nebigaaba ka mida marka hadda qofka ilaahay iyo nebigaa la su-aalaya iyo diinta diintuna da dabcan waa un siduu rabbi u rumeeyey rasuulka u rumeeyey iyo waxyaabahaas fi suurati اlqasas qiyaamahana nooc labadaa su-aal unbaa jiraysa waywma yunaadiihim fayaquulu ayna shurakaa'iya aladiina kuntum tazcumuun waywma yunaadiihim fayaquulu maada ajabtum اlmursaliin qaala baabu mas'alati اlkaafiri gaalka su-aashiisa ayb gaalkii marka qabriga wax ma lagu su-aalayaa isagana wbihi qaala akhbaranaa axmed bnu abi cubayd illahi wahuwa salimiyu lwaraaq abu cabdillaahi hiqatun qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc can saciidin wahuwa bnu abi caruuba can qataadata can anasin ana nabiya sal l slama qaala ina alcabda addoonka idaa wadica fii qabrihi haddii la dhigo qabrigiisa watawallaa canhu asxaabuhu ay ka jeestaan inahu la yasmacu qarca nicaalihim wuxuu maqlayaa kabaha shanqartooda kabahooda shanqartooda ataahu malakaani ayaa u imaanayaan laba malag baa u imaanayaan fayuqcidaanihi waa fariisinayaan fayaquulaani maa kunta taquulu fi hada rajuli muxamadin sala allahu calayhi wasalam maxaad ka oran jirtay ninkani muxamed sal l slam faama almu'minu mu'minka fayaquulu ashhadu anahu cabdullahi warasuuluhu fayuqaalu lahu undur ilaa maqcadika min annaar qad abdalaka allahu caza wajala maqcadan khayra minhu ayuu kugu bedela yani khayra minhu ka fiican hayra minhu hadda yani wax hadda afcalu tafdiil calaa baabihi ma aha ka khayr badan haddii la yiraahdo in maqcadkii naartana inuu fadli khayr leeyahay baa laga fahmaa saasna ma laga raba qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam fayaraahumaa waa arkayaa buu yidhi labadii meel waama alkaafiru aw ilmunaafiqu fayuqaalu lahu maa kunta taquulu fi hada arajul gaalkii ama ow qaala almunaafiq buuyii meeshaas markaa waxaa la yiraahdaa qabriga cidda lagu imtixaanayo su-aasha lagu weydiina horta yaa waayo muslimka in la imtixaanayo waa xagga dhig waa la waa isaga waa waa waa sugan tahay munaafiqana in la imtixaanayo waxbaa keeni kara oo awalow muslim u ekaay waa in marka la kala saaro isaga iyo muslimkii soo maaha gaalka laakiin ma la imtixaana isaga qabriga su-aal ma lagu weydiinayaa kathiir min alculamaa waxay leeyiin ma lagu su-aalayo gaalka qabriga waa un lagu cadaabaa bas waayo maxaaba la su-aalaa wax laga imtixaana maba yaalba ninkan gaalbauba ahayn laakiin muna munaafiqu waxbuu sheega jiray mu'minkuna waaba rumaysnaa waa in marka imtixaan lagu dhiga ayaga marka binaan calaa dalika waxay leeyihiin yacni waxa su-aalaha la weydiinayo gaalka kuma jiro ee waa munaafiqa iyo mu'minka bisa su-aalaha la su-aalaa marka mabxad noocaasna waa jiraa shaki baana meeshan ku jira o ama alkaafiru ow qaala almunaafiqu shaku raawiyaa ku jiro fayuqaalu lahu maa kunta taquulu fi hada arajul fayaquulu wuxuu dhahayaa laa adrii ma ogi kuntu aquulu waxaan ahaa inaan dhahayo kamaa yaquulu nnaas siday dadka dhahaan marka waxaa ka muuqda kani waxbuu dhihi jiray dabcan laa ilaha illa allahuda waxbuu ka dhihi jiray ilaa haddii kale gaalku maba dhihi jirinba isaga sidaa maogtahay in munaafiqu uu yahay marka waa muuqanayna fa yuqaalu lahu waxaa la dhahayaa laa darayta allow aadan garanin walaa talayta aadan akrinin uma yudrabu waa la garaacayaa darbatan garaa halmar dhufasho bayna udunayhi labadiisa dhagood dhexdooda fayasiixu waa qaylinayaa sayxatan qaylo yasmacuhaa man yaliihi ou maqlaya cidda isaga la xiriirto hayra thaqalayn jinniga iyo insiga maahane inta kale waa maqlayaan marka cadaabulqabriga xayawaanaadka iyo waa maqlayaan jinka iyo insiga waa looga turay ma maqlayaan walidalika ibnu taymiya kitaabu listiqaaha wuxuu ku sheegaa fardaha iyo marka ay masar wuxuu leeyahay markaan joogay waxaan arkay yiri fardaha marka ay caloosha adkaato oo ay yani ayacni saxarada ku dhegto oo ay xanuunsadaan intay qaadaanay waxay geeyi jireen buu yidhi dadka caamada ah maqaabirta iyo qubuuraha cubaydiyiinta nimankii masar xukumi jiray faatimiyiinta ah zanaadiqada ah qubuurahooday kusoo daajinayaan meeshaas markay waxyar geeyaanba faraskii marka yacni isaga dhanba marka waa inta calooshii yacni u furanto ayuu marka uu shubmayaa uu banaya markaasaa waxay dhihi jireen inay ka ictiqaadsanaayeen marka dadkaas qubuurahooda inay saas u ku noqday oo owliye ay yihiin markaasuu ibnu taymiya isaga wuxuu ku sababeeyey xayawaanka cadaabulqabriga waa dareemayo biabiicati lxaalna waxay tahay qofku markuu argagaxo ou naxo waa shubmaa nacan qofka bani aadamka laftiisa haddii naxdin ay ku dhacdo kaadidiina waa soo dhaafee calooshiina markiiba waa qasme marka wuxuu leeyahay war waxaan ku idhi war kuwaasi owliyana maahane waa niman yacnii qalb yacni madhabkooda daahirkoodana rafdi ou ahaa baatinkooduna madhab baatiniye iyo majuus watay waaye ee waxa ay saa u dhacayaan sidaas waaye ee maaha yacni wax oo karaamo iyo wax kale maaha markaasa waxaan ku yidhi haddaad run sheegaysaan kuwii la aaminsanaayo xaqiiqda dadku ay isku raacsanaayeen welinimadooda layth ibnu sacad iyo shaafici iyo maa geysaan u yidhi qubuurahooda dadkii marka maxaa kuwaan u geynaysaan u yidhi haddaad haddaad owliye rabtaan kuwaan maa geysaan uu yidhi dadkan khayr ka badan qofku wax badan dadka haddii qofku uu tajribo leh iskaga socdo saana la yeelay waxaana la arkay kanaa la sameeyey waxaan waa aragnay waa kana haddii uu ka dhigo in xaqii uu miisaan uga dhigo tajaaribta qofkaas waa qof dhumay waxba ma fahamsana qofku marka inuu cilmi iyo aqoon intuu wax ku dhiso oo iyada ku socdaa fiican ayb qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man qatalahu batnuhu calooshiisa qofkay disho yani qofka calool socod u dhinto shuban وبه qال أخبرnا محمد بن عبدالأعلى qال xdثnا khالد عن شعبةa qال أخبرnيi جامع بن شhداد qال سمعت cبدالله بن يسار qال كنت جاaلسا wxaan ahaa mid fadhiyo وسليمان بن سرd وkhالد بن عرفطة yعnي aniga iyo سليمان بن سرd iyo khالد بن عرفطة khالد بن عرفطة وهو القضاaعي صحاaبي fadakaruu waxay sheegeen ana rajulan tuwufiya nin in la oofsaday maata bibadnihi calooshiisa u dhintay nin calooshiisa u dhintay baa la oofsaday fa idaa humaa yashtahiyaani waaba iyaga oo jeclaysanayo an yakuunaa shahidaa janaasatahu inay ahaadaan kuwa janaasadiisa xaadiro faqaala axaduhumaa midkood wuxuu ku yidhi lilaakhari ka kale alam yaqul rasuulullahi sal l slam nebigu miyounan dhihin man yaqtulhu badnuhu calooshiisa kay disho lam yucadab fii qabrihi qabrigiisa laguma cadaabo dhexdiisa faqaala alaakharu kii kale wuxuu yidhi balaa inuunan dhihin iska daaya haa waa yidhi nebiga saas marka qofka ku dhinto calool xanuunka u dhinto muslim muuminkana ahaa awal oo wanaagna lagu yaqaanay haddana sidaas uu ku dhintay musiibadaasi marka waxay u noqonaysaa ajar shahiidna waa ku noqonayaa cadaabulqabrigana waa uga badbaada qala baabu shahiidi shahiidkiibu u baab yahay wabihi qaala akhbaranaa ibraahim ibn اlxasan wahuwa ibraahim ibn xasan ibn اlhaytham alkhacamiy abu isxaaq almisisiyu hiqat qala xadaanaa xajaaj can layth bni sacdi can mucaawiyata bni salix ana safwana bna camri xadaahu can rashid bni sacdin marka wahuwa alxumsiyu hiqat kahiiru lirsaal can rajuli min asxaabi nabiy sal l slam ana rajulan qaala yaa rasuula allah maa baalu lmu'miniina mu'miniinta xaalkoodu waa maxay yuftanuuna fii qubuurihim loogu imtixaanayaa qubuurtooda dhexdiisa ila shahiida maahani mu'miniinta maxaa qubuurta loogu imtixaanaa shahiidka maahani qaala waxau yidhi kafaa bibaariqati suyuufi seefaha birbiriqooda ayaa ku filan calaa ra'sihi madaxiisa korkiisa ay ka hilaacaysa seefta ayaa fitnatan ninkaa imtixaan ugu filan yani ninkan marka seef ay korkiisa ka birbirqayso oy seefta ka hilaacayso korkiisa midaas baaba ninkan in iimaankiisa la imtixaano ku filanba marka macnuhu waxay tahay horaal loo soo fidneeyey waana soo gudbay qabriga marka fidnadiisa ma loogu daraayo isaga marka shahiidku waa inaan marka cadaabuulqabriga waa laga koriyaa wbihi qaala akhbaranaa cubaydاllahi bnu saciidi qaala xadaanaa yaxya can الtaymiy can abi cuثmaana can caamir bni maliki can safwana bni umayata qaala aلطaacuunu daacuunka wاlmabطuunu midka caloosha ay u dhintay wاlgariiqu midka maashooday wاnufasaau iyo kuwa umusha ku dhinto shahaadaة intaasoo dhan dhimashadoodu waa shahaado qaala waxadaanaa abu cuhmaana miraaran buu noo sheegay dhowr jeer warafacahu maratan ila nabiy sal l slam yani marar badan safwaan bnu umaya ayuu xadiidka ku waqfiyey marna nebigu u kor yeelay marka abu cuhmaan cabdiraxmaan ibni mul abu cuhmaan annahdi xadiidkan wuxuu ahaa marna kaana yaqifu alaa yuuqifu calaa safwana bni umaya marna wuxuu warinaya isaga oo marfuuca ayb axaadiid badan baana macnahan tilmaamaysa qaala baabu damati اlqabri wa daqdatihi qabriga isu soo dumitaankiisa inuu isku soo dunmo wa daqdatihi iyo ciriirigiisa ayb oo labadiisa dhinac isu soo dhowaadaan oo qofkii ay ku yimaadaan addaqdatu asal waxaa weeyaan waa zaxmatun ila alxaa'id markii inta lagu soo ciriiriyo derbi lagugu keeno w derbiga xaggiisa lagu ciriiriyo ayb meeshan marka waxaa laga wadaa marka qabrigii inuu labadiisii dhinac isku yimaado derbigii labadii dhinac marka ay kusoo ciriiriyaan wabihi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akhbaranaa camr bnu muxamed alcanqaziy qala xadaana bnu idriis wahuwa cabdullahi bnu idriis alawdiy can cubayd illahi can naaficin can ibni cumara can rasuuli اllahi sal l slama qaala hada aladii taxaraka lahu lcarshu midkan carshigu u dhaqdhaqaaqay hilow oo u qaba dartiis ruuxdiis loo qaba darteed midkan oo carshiga u dhaqdhaqaaqay wa futixat lahu abwaabu samaa'i samada irdaheedana loo furay wa shahidahu sabcuuna alfa min almalaa'ikati toddobaatan kun oo malagna ay xaadireen ka qeyb galeen sagootintiisa laqad dumma midka saa fadliga badan laqad dumma waa la dumay dammatan halmar dumid ayaa la isku soo qabrigu isku soo dumay uma markaa dabadeed furija canhu waa laga feeyday yani qabrigii markii la geeyey waa la ysku soo celiyey dhinacyadiisi markaa ayaa haddana laga feeyday midkan sidaa u fadli badan xataa daqdatulqabri kama badbaadin waayo daqdada marka maxaa laga wadaa bacdi riwaayaat waxay leeyihiin oo la wariyey yacnii damadan sacad ku dhacday ama daqdadan waxay kaanat min albowl qaar baa waxay kaanat min albowl xadiidkana waa tou ahaa tanazahuu min min albowli faina caamata cadaabi alqabri minhu soo maahina marka mar iyo wax saas oo kalea ka gaar ayay meeshaasay ka gaartay axaadiidtaas laakiin waa wada maraasiil dacfigaana ku wada jira daqdada marka maxaa laga wadaa riwaayaad kalaa ansaxay oo soo arooray qofka marka qabriga la geliyo laabudda min daqdatin qabriga marka uu galo ciriiri waa horta waa la arkaa oo qabrigii waa laysku soo dhaweynayaa qofka labada geesaa looga keenaa markaas waayo marka ama camalkii inuu fagsado ama inuu sidaas ku jiro ilaahan ka magan galnaciriiri qabri marka daqdadaasi laakiin qof ka badbaadayo male waa hadday cidi ka badbaadaysa sacdaa ka badbaadi lahay marka sacd bnu abi waqaas waa ammaanan yahay hadda meeshaan maahan in la leeyahay naqsi iyo isaga in markaa wax laga sheegayo maaha haddayba cid ka badbaadaysa midka sidaa loo maamuusayaa laga dhaafi lahay qof walba marka wuxuusoo wuxuu maraa ambiyada dabcan marka laga reebo dadka kale oo dhan waxay marayaan daqdadaas qabriga marka la soo geliyo qabrigu waa ka yaabsana qof ciriiri ayuu ku argagixina hadhow haddaad nin fiican ahaydna aayar marka waa kaa kala sikana haddaad xumaydna waa kugu sii tolma walciyaadu billah macnahaas dambaana xoog badan in laga wado qaala baabu cadaabi lqabri cadaabu lqabrigii u baab yahay o bihi qaala akbaranaa isxaaq bnu mansuur qaala xadaana cabduraxmaan wabnu mahdiy can sufyaana can abiihi can khaytamata can ilbaraa qala yhbit اllah اladina amanuu bاlqwl الthaabiti fi اlxayaaةi اdunya wfi اlآakhirة qala nazlt fi cadaabi اlqbri cadaab اlqabrigay kusoo degtay ayuu yihi bara bnu cazm marka saxaabigu haddii uu sababunuzuul ka waramo min almasaaniiday ka mid tahay waa muslim wabihi qaala marka xadiidkan mawquuf maaha hadda kan oo kale marba hadduu sababunuzuul ka waramaayo waa waa un wax musnad ah waayo xaalad nebigu calaaqa lale buu ka waramaa wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa muxamadun wahuwa bnu jacfar gundar qaala xadaanaa shucbatu can calqamata bni marhadin can saciid bni cubaydata can ilbaraa bni caazib can الnabiy sal l slm qaala yuhabit اllah اladina aamanuu bاlqowli اthaabiti fi اlxayaaةi اdunya wfi اlآakhirة qaala nazlat fi cadaabi اlqbri bay kusoo degtay buu yidhi yuqaalu lahu man rabka fayaquulu rabbiy allah ayuu dhahay wanabiyi muxamadu fadalika qowluhu yuhabit اllah اladina aamanuu bاlqowli الthaabiti fi اlxayaaةi اdunya wfi اlآakhirة wabihi qaala akbarana suweyd bnu nasri qala xadaana cabdullaahi can xumaydi can anasin ana الnabiya sal slama samica sawta cod buu maqlay min qabrin buu ka maqlay cod inuu nebiga maqlo waa waxyi ahaan iyo wax loogu talagalay waa inuu dadka wax uga sheego wax caadiyo qofka caadiga uu maqli kara maaha fa qaala wuxuu yidhi mataa maata haadaa ninkan qabrigan goorma u dhintay ku jiro qaaluu waxay yidhaahdeen maata fi ljaahiliyati islaamka ka hor u dhintay jaahiliyadaada fatradaa laga wadaa qabla alislaam u dhintay qabla albictha u dhintay fa sura bidalika arrintaa nebiga waa lagu farxadgeliyey waayo markii hore wuxuu u maleeyey qof muslima inuu yahay qofkan waa u xanuunsaday marka nebiga aad buu ugu damqaday markii loo sheegay waa nin waa jaahiliyadii dhintayoo yani muslim aan ahayn markii la yidhi waa ka degtay marka layihi ku farxay wa qaala wuxuu yidhi lowlaa tadaafa lowlaa anlaa tadaafanuu haddaydan isduugaynin oo aydan isduugi lahayn la dacawtu llaha allaan baryi lahaa an yusmicakum cadaaba alqabri inuu idin maqashiyo cadaab alqabriga ayb marka in lagu waana qaato hadhow iyo waxyaabahaasu ka rabay laakiin mar haddii laysduugaayo suurtagal marka maaha waxba ma arkaysaan ma maqlaysaan wbihi qala akhbaranaa cubayd llahi bnu saciidi qala xadaanaa yaxya can shucbata qala akhbaranii cawn bnu abi juxayfata can abihi can ilbaraء bni caazib can abi ayuba qaala kharaja rasuulu lahi sal l slam nabigaa soo baxay bacdamaa garabat shamsu qoraxdii markay dhacday fasamica sowtan cod buu maqlay faqaala wuxuu yihi yahuudu tucadabu fii qubuuriha waa yahuud qubuurteeda lagu cadaabaya dhexdiisa waa inuu cadaabuqabriga jiro qaala baabu tacawudi min cadaabi اlqabri cadaabuulqabriga magangalka alle laga magangalayo wabihi qaala akhbaranii yaxya bnu durusta qaala xadaanaa abu ismaaciil qaala xadaanaa yaxya bnu abi kahiiri ana abaa salamata xadaahu can abi hurayrata can rasuuli اlahi sal l slam anahu kana yaquulu allahuma inii acuudu bika min cadaabi اlqabri waacuudu bika min cadaabi الnar waacuudu bika min fitnati اlmaxyaa wاlmamaat waacuudu bika min fitnati اlmasiixi اdajaal marka mar haddii nebigu uu cadaabuulqabri salaada ku dhex magan galay waa inuu jiro waay in la magan galaana inay fiican tahay ilaahay laga magan galo wa bihi qaala akhbaranaa camr bnu sawaad bni اlأswad bni camrin can ibni wahbin qaala akhbaranaa yunus bni yaziida can ibni shihaabin can xumayd bni cabdiraxmaan can abi hurayrata qaala samictu rasuula اllahi sal l slama nebigaan maqlay bacda dalika kaagaas kadib yastaciidu min cadaabi اlqabri asagoo ilaahay cadaabuulqabriga ka magangalay wbihi qaala akhbaranaa sulaymaan bnu dawuud can ibni wahbin qaala akhbaranii yunus qaala bnu shihaabin akhbaranii curwat bnu zubayr anahu samica asma'a binta abi bakrin radia allahu canha taquulu iyadoo dhahayso qaama rasuulu llahi sal l slama nabigii waa kacay fadakara alfitnata ayuu sheegay fitnadii alatii yuftanu biha almar-u qofka lagu fidnaynayo fii qabrihi qabrigiisa dhexdiisa falamaa dakara dalika kaagaa markuu sheegay daja almuslimuuna muslimiintii waa qayliyeen dajatan qaylo xaalat baynii wa bayna an afhama kalaama rasuuli llahi sal l slam qaylay qayliyeen qayladaas oo kala dhex gashay inaan fahmo nebiga wuxuu sheegayay iyo anigana kala dhex gashay falamaa sakatat dajatuhum qayladoodu markay degtay qultu lirajulin nin baan waxaan ku yihi qariibin minii ii dhow ey baaraka allaahu fiika yani ilaahay ha ku barakeeyee maadaa qaala rasuulu llahi sal l slam nebigu muxuu yidhi yani ey ya haadaa baaraka allahu fiika maadaa qaala rasuulu llahi sal l slama fii aakhiri qowlihi muxuu yidhi qaala wuxuu yidhi qad uuxiya ilaya anakum tuftanuuna fi lqubuuri waxaa la ii waxyooday idinka qubuurihiina in laydinku imtixaanayo qariiban min fitnati dajaal wbihi qaala akhbaranaa qutaybaةu can maliki can abi الzubayr can طaawusin can cabdillahi bni cabaas ana rasuula اllahi sal l slm kaana yucallimuhum hada ducaaءa buu baraaye kamaa yucallimuhum suurata min alqur'an sida uu u barayo suurad qur-aanka ka mid ah quluu allahuma ina nacuudu bika min cadaabi jahanama waacuudu bika min cadaabi اlqbri waacuudu bika min fitnati اlmasix اdajaal waacuudu bika min fitnati اlmaxyaa lmamaat wbihi qaala akhbaranaa sulaymaan bnu dawuud can ibni wahbin qaala akhbaranii yunus can ibni shihaabin qaala xadaanii curwatu ana caaishata radia allahu canha qaalat dakala calaya rasuulu llahi sal l slama wacindi imra'atu min alyahuud nabiga ii soo galay iyadoo naag yahuuda ila joogto wahiya taquulu ay dhahaysa inakum tuftanuuna fi lqubuur qubuurtaa la ydinku fidnaynayaa idinka fartaaca rasuulu llahi sal l slama nebigu waa argagaxay argagax ayaa qabtay yani warkeediibuu ka argagaxay markaa lama ogeysiinin isaga wa qaala wuxuu yidhi inamaa tuftanu yahuudu yahuuda qabriga lagu imtixaanaa lagu fidneeya yanii lagu cadaabaa way hadda yahuud baa lagu cadaabaa ayuu yidhi qaalat caaishatu falabithnaa layaaliya habeenna ayaan joognay uma qaala rasuulu llahi sal l slam wuxuu yihi inahu uuxiya ilaya waxaa la ii waxyooday inakum tuftanuuna fi lqubuur idinka qubuurta waa laydinku imtixaanaa qaalat caaishatu fasamictu rasuula llahi sal l slama bacdu nebiga waxaan maqlay markaa kadib yastaciidu min cadaabi lqabri isagoo ka magangelaya alla cadaabalqabri markii hore marka inamaa tuftanu yahuudu muxuu u yidhina wuxuu u yidhi binaan calaa maa uuxiya ilayhi qablu wixii markii hore uu ogaa kuma jirin wixii marka hore uu ogaa ayuu marka u yidhi warkaas muqtada daahir marka wuxuu keenayaa annahu low kaana macnuhu waxay tahay haddii cadaabulqabri ou jiri lahaa waa la ii waxyoolahay waa la ii sheegi lahaa haddii aan la ii waxyoonin oon la ii sheegin ilaa hadda qaraa-in kalena de ay uu cuskaday nebiga sal ll ly slamna ay jirto qaraa-intaas iyo waxyiga aan loo waxyo waxyi la-aanta ayuu hadalkaas hore u yidhi markii dambena waa loo sheegay oo nebiga waa loo waxyooday oo sidii loo waxyooday buu yidhi mar dambe marka hadba waqaaci kala duduwanaa lagu xambaaraa marka midaanna waa waaqicay ahayd markii dambe oo nebigu caa-isha oo haweenay yahuuda ag joogto oo cadaabulqabriga intay ilaahay akaa magangeliye tiri tay la yaabtay nebigu u sheegtay markaasuu nebigu wuxuu yidhi haa cadaabulqabrigii waa jiraa uu yidhi iyadana mar kale weyn ayb waxa iska hor imaanaya marka ma aha wbihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaanu can yaxya can camrata can caaishata radi allahu canha ana nabiya sal l slama kana yastaciidu min cadaabi اlqbri wmin fitnati اdajaal waqaala inakum tuftanuuna fi quburikum wbihi qaala akhbaranaa hanaadun can abi mucaawiyata can ilacmash can shaqiiqin can masruuq can caaishata radi allahu canha daklat yahuudiyat calayha caaishay usoo gashay fastawhabathaa shay-an waxay ka dalbatay inay wax siiso wax ii hibeebay tiri fawahabat lahaa caaishatu caaisha waa u hibaysay faqaalat waxay tihi marka yahuudiyaddii baa dhahaysa ajaaraki illaahu min cadaabi lqabri cadaab lqabri allah kaa koriyey qaalat caaishatu fawaqaca fii nafsihi min dalika nafsadeyda dhexdeyda arrinkaa xaggiisa waxbaa uga dhacay xataa jaa rasuulu llahi sal l slam ilaa uu nebigii yimid fadakartu dalika kaagaasaan u sheegay lahu nebiga faqaala wuxuu yidhi inahum layucadabuuna fii qubuurihim waa la cadaabayaa qubuurta qubuurtooda dhexdiisa cadaaban tasmacuhu lbahaa-im inahum ayuu yihi meeshaan wbihi qaala akhbaranaa mxamed bnu qudamata qaala xadaanaa jariiru can mansuuri can abi waa'ili can masruuq can caaishaةa radi allahu canha qaalat daklat calaya cajuuzataani baa iisoo galeen min cujuzi yahuudi اlmadiina oo madiina cajuusooyinkooda ka mid ah madiina yahuudii joogtay duqowtideeda oo haweenkaa ka mid ah faqaalataa waxay yidhaahdeen ina ahla alqubuuri dadka qubuuraha yucadabuuna fii qubuurihim waa lagu cadaabayaa fakadabtuhumaa waan beeniyey marka walam ancam an usadiqahumaa walam ancam nafsadeyda ma aanan ugu nicmaynin macnaha ma aanan nafsadeydu maynan u wanaagsanaanin an usadiqahumaa inaan rumeeyo ayaga oon u rumeeyo fakharajataa way baxeen wadakhala calaya rasuulu llahi sal l slama nabigaa iisoo galay faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah ina cajuusatayni min cujuzi yahuudi اlmadiinati laba cajuuso oo cajuusooyinka madiina ka mid ahaa qaalataa waxay dhaheen ina ahla اlqubuuri yucadabuuna fii qubuurihim waa lagu cadaabaya qaala wuxuu yidhi sadaqataa runay sheegeen inahum yucadabuuna waa la cadaabaya cadaaban tasmacuhu lbahaa'imu kuluhaa bahaaimtoo dhan ay maqlayso famaa ra'aytuhu sallaa salaatan ma aanan arkin ilaa tacawada min cadaabi اlqabri ilaa cadaab اlqabriga uu ka magangeli jiray hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi